bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan meel walbo aad joogtaan iyo si walbaoo maqalka raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya oo idinku soo gaarayo hadaan oo kale marka ay saacaddu soo gaartana waxaad dhagaysan jirteen warkii radio muqdisho waxaana la diyaara annagoo kale ah
nuur saciid taaliid iyo weliba anigoo nicim cabdisayd
ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya ayaa maanta shir guddoomiyey kuna looga hadlayay qorshaha qaranka ee saddexda sane ee soo socda sida warkan uu ku eegayo waryaheena ibraahim maxamed aadan faransa
maxamed cumar carte qaalib ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa maanta shir guddoomiyey shir looga hadlayey qorshaha horumarinta qaranka dalka waxaana ka soo qaybgalay ku-xigeenka ergeyga gaarka ee qaramada midoobay ee soomaaliya xogayaha joogtada ee wasaaradda qorshahinta iyo weliba iskaashiga caalamiga iyo xubno ka socday xafiiska qaramada midoobay ee soomaaliya shirka qodobada looga hadlay ayaa waxaa ka mid ahaa qorshaha horumarineed ee dalka saddexda sane ee soo socda iyo beesha caalamka iyo qaramada midoobay guud ahaanba sidii markaasi soomaaliya ay ugu taageeri lahaayeen dhanka dhaqaalaha iyo weliba amniga ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka maxamed cumar carte oo kulankaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in dalka soomaaliya xilligan uu galay wakhti kala guura qorshaha horumarineed ee saddexda sane ee soo socdana haddii lagu guulaysto ay markaasi noqon doonto mid dowladda cusub ee soo socta wax badan ay u tari doonto oo markaa howsheedan ay u fudlaan doonto qodobada markaa shirka looga hadlay ayaa sidoo kale waxaa ka mid ahaa sidii qaramada midoobay iyo guud ahaan caalamka soomaaliya ay ugu taageeri lahaayeen dhinaca waxbarashada sare ee dalka iyo caafimaadka iyo dhinaca arrimaha bulshada
waad mahadsan tahay ibraahim madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa qaabilay wasiirka arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga ah ee dalkaasi burundi oo soo gaaray magaalada tan muqdisho wariyaha iyaga faysal muuse maxamed ayaa la diyaara maalintii saddexaad waxaa magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ka soconaya doorashada xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka cusub ee uu yeelanayo dowladda haatan soo socota ee dalka yaga wariyahayaga aadan maxamed salaad ayaa waraysi amurahaasi ku saabsan inoo haya dib ayaan ugu soo noqon doonaa haddii eeba ogolaado balse aan idiin sii ambaqaado qodobada warkeena ka siyaarsan guddiga doorashooyinka dadban ee maamulka galmudug ayaa ka warbixiyey doorashada xubnaha aqalka hoose oo maanta ka bilaamaysa magaalada cadaado ee xarunta maamulkaasi afhayeenka guddiga doorashooyinka dadban ee galmudug yuusuf diiriye maxamuud ayaa saxaafadda uga warramay
maanta oo khamiis ah waxaa la qabanayaa saddex kursi oo aqalka hooseha ayaa la qabanayaa oo ku bilaabanaysa doorashada kadibna doorashada way istaba socon doontaa jir ahaan guud kursi waxaa u sharaxaan afar qof kursina waxaa u sharaxaan labo kursina waxaa u sharaxaan labo halkaa waxaa weeye musharaxiinta maanta halkaa tegaysa waa siddeed qofo doorashadu istaba joog bay noqon doontaa bayrito jimcaha waa la nasanayaa sabtiga kuraastiinta waa ka badantahay siddeed kursi ayaa sabtiga la dooranaya insha allahu tacaala ergooyinkan halkaa galmudug ka qaybgelaya maaha wada deegaan maaha waa ergooyinka ka imanaya muqdisho waa ergooyin ka imanaya gobollada waa ergooyin ku sugan cadaado sidaas darteed waxa weeye guud ahaan ergooyinku inta badanna waxay jiraan toddobiyo toban kursi ilaa iyo hadda waxay jirtaa magaalada xamar marka waan rajaynaynaa sabtiga kuraasta sideedda la bilaabayo inay ku bilaabanayso guud ahaanna markaa waxa weeye hawshu way dhammaystirmaysaa insha allahu tacaala doorashooyinku waxay ka dhacayaan xarunta madaxtooyada laba laba bays waa labadaa bays madaxtooyaday ku dhex yaalliin amnigoodu waa sugan yahay amison ciidamada nabad sugidda ciidanka booliiska ciidanka militariga looma kala hadhin halkaa waa aad iyo aad bay usugan tahay waa runtiina marka laga hadlayo magaalada cadaado markaan ka hadlayno way ka duwan tahay gobollada koonfurta sababta waxa weeye cadaado waa magaalo dadkeedu ilaashaday dadweynaha maamul goboleedka ciidamada qalabka sida guud ahaan waa dad nabadda ilaashaday marka waxaan rajaynaynaa inay si nabada hawshaas ku dhammaato
kaasina wuxuu ahaa gudiga waa guddoomiyaha guddiga doorashada dadban ee maamulka galmudug oo ka waramayay doorashada haatan ka bilaabanaysa magaalada cadaado ee xarunta maamulka galmudug madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudan xasan sheekh maxamuud ayaa qaabilay wasiirka arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga ah ee dalka burundi oo soo gaaray magaalada tan muqdisho waa kan waryahayaga faysal muuse oo na sii ambaqaada
kulankan oo ka dhacay madaxtooyada soomaaliya waxa uu madaxweynaha kusoo dhaweeyey wasiirka arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga ee dalka burundi alyaan emi nayam midwi kulanka waxaa joogay wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda soomaaliya iyo saraakiil kale oo ka tirsan dowladda madaxweynaha ayaa wasiirka ka gudoomiyey salaami iyo dhambaal uga siday madaxweynaha wadankaasi burundi waxaa aada looga hadlay kulanka inta uu socday doorka ciidamada burundi ee nabadeynta soomaaliya ee howlgalka amsom madaxweynaha ayaa uga mahad celiyay wasiirka booqashadiisa soomaaliya iyo dhambaalkii uu uga siday dhigiisa wadankaasi wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda soomaaliya axmed cali kadiye ayaa kulanka kadib u sheegay s n t v in si weyn looga hadlay xiriirka labada dal iyo in looga mahad celiyo doorka ciidankooda amisom ka tirsan ay ka qaataan nabadda soomaaliya waxaa maanta farxad weyn oo ah inaan magaalada muqdisho caasimadda dalka soomaaliya kusoo dhaweyno wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda burundi mudane alain oo booqasho noogu yimid magaalada muqdisho wadahadal aan yeelanay kadib waxaan usoo gelbinay wasiirka madaxtooyada qaranka oo fadhi kula yeeshay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud guud ahaan waxaa laga wada hadlay xiriirka labada dal burundi waad ogtihiin inay ka mid yihiin ciidamada amisom ee dalkeena jooga runtii waqti aada u dhib badan oo ay soomaaliya u baahan tahay ayay ciidamadooda keeneen dhiigoodana u horeen ood fahmi kartaan qof kasta oo dhiiggiisa ku horay inuu yahay qaali runtii abaal fiican baan u haynaa dalka burundi walaalahan wey waa soo dhaweynay waxaan ka wada hadalnay xiriirka labada dan iyo isku soo dhawaanshaha iyo sidaan uga wada shaqeyn lahayn mustaqbalka wasiirka arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga ee dowladda burundi alyaan emi ayaa sheegay in kulanka uu la qaatay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud inuu ka turjumayo xiriirka wanaagsan ee ka dhexeeya labada dowladood waxaan si gaara uga hadalnay ciidankeena burundi ee soomaaliya jooga iyo in dadaalka ay nabadda uga qayb qaadanayaan uu sii socdo madaxweynaha soomaaliya ayaan la kulmay aada ayaan ugu faraxsanahay kulankeena waxa uu ahaa mid muhiim ah oo aan uga hadalnay xiriirka labada dowladood si gaara waxaan isaga wareysanay ciidamada amisom gaar ahaan kuwa burundi ee jooga soomaaliya kulankaasi waxaan iskula garanay inaan sii wadno dadaalka aan nabadda soomaaliya uga sii qayb qaadan doonno ama aan uga sii qayb qaadanayno
maalin saddexaad ayaa waxaa magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose ka socda doorashada xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka cusub ee soomaaliya qadka waxaa haatan si toosa ugu jira waryaheena magaalada kismaayo nooga soo hadla aadam maxamed salaad aadam ii maqashaa
si wanaagsan ma ku maqlaa noo soo koob bal ka waran siday u socoto doorashada xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka cusub
aad baad maasan tahay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose maanta waxaa si hordhaca loosoo gabagabeeyey qeybtii saddexaad ama wareegii saddexaad ee xildhibaanada baarlamanka aqalka hoose oo maanta toddoba kamida lasoo saaray xildhibaanada maanta guuleystay waxaa kamid a hashim nuur aadan maxamed cali cumar caananuug maxamed cali xuseen iyo jibriil cabdirashiid xaaji iyo cabdulaahi abukar xaaji iyo sidoo kale cabdiqaadir aadan nuur cic iyo xasan cabdi ismaaciil mudanayaashaasi ayaa maanta guuleystay iyadoona lagu wado maalinta sabtida ah in dib loo sii bilaabo doorashada inkastoo maalinta berri ay ku beegan tahay maalin jimcaha fasaxna ay yihiin dadka muslimiinta ah marka doorashada maanta qaabkaas ayay ahayd waxaana lagu wadaa jubbaland laga doonaya afartan iyo laba mudane oo kamid noqonaya baarlamanka cusub ee soomaaliya waxaana markaasi laga dareemaya magaalada kismaayo dhaqdhaqaaq aada u fara badan iyo cambeino ay sameynayaan musharaxiinta iyadana sidoo kale ammaanka guud ee magaalada kismaayo si weyn loo adkeeyey gaar ahaan halka uu ka dhacayo ama ay ka socoto doorashada xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamanka cusub ee soomaaliya marka doorashooyinka weliba ay sii socdaan inkastoo qaybtii maalintii saddexaad ee maanta toddobada xubnood lagu soo saaray halkaana lagu joojiyay halka maalinta sabtida ahna lasoo saari doono mudanayaal kale oo kamid noqon doona golayaasha baarlamanka cusub ee soomaaliya waxaana xusid mudan in afarta maalin ee soo aadan sida guddiga doorashadu ay inoo xaqiijiyeen in lasoo afjari doono doorashada mudanayaasha baarlamanka aqalka hoose
yahay waryaha iyaga magaalada kismaayo ayuu ahaa kaasi aadan maxamed salaad oo inoo soo koobayay sheekada ku saabsan doorashooyinka ka soconaya magaalada kismaayo wixii warar oo kusoo kordhana wararkayga dambe ayaad ku maqli doontaayee magaalada muqdisho ayaa maanta lagu qabtay bandhig carweedkaasi oo lagu soo bandhigayay qaabka shaqa abuuris loogu samayn lahaa dhalinyarada jaamacadaha ka baxay ee ku sugan haatan dalka waryaha iyaga cabdirashiid nuur ayaa inoo soo koobaya bandhig caroodeedka shaqa abuurka loogu sameynayo dhalinyarada soomaaliyeed ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho iyadoona fursad shaqo ay soo bandhigeen lix iyo labaatan shirkadood iyo hay-ado caalami ah waxaana shirkadahaasi ka mid ahaa shirkadaha ugu waaweyn dalka sida salaam bank daabshiil iyo hormuud hay-adihii iyo shirkadihii ka qaybgalay bandhig caroodeedka ayaa waxa ay soo bandhigeen fursadaha ka bannaan hay-adahooda si ay ugu tartamaan dhalinyarada soomaaliyeed ee wax ka baratay dalka si ay shaqo cadaalad ay u helaan agaasimaha fursad fan deeq maxamed africa oo la hadlay warbaahinta qaranka soomaaliyeed ayaa sharaxaad ka bixiyey ujeedada bandhig caroodeedkan shaqa abuurka hadda waxaa meeshan waxaa kasoo qayb galay ilaa labaatan iyo lix kamida oo ku jiraan hay-ad caalamiya ganacsida oo magaalada ugu waaweyn ay ku jiraan ganacsida yaryar oo iyagana dad oo karti leh raadinayaan sidoo kale ogtahay wadankan dhalinyaro intaasoo kumanaan dhalinyaraha soo qalin jabsa sanad kasta laakiin ganacsiyaasha jiro dhalinyaro badan ma qaataan so meeshan fanilada ka jiro taasna waa laga diskasgareyna waan laga hadla waan laga doodaya so hadda dhalinyaradaas intaasoo kun oo hadda magaalada joogta oo shahaadadooda soo qaatay hadda meeshan jaanis waxay ugu helayaan ilaa labaatan iyo lix kambani inay hortagaan ay siididooda geystaan gudoomiyaha hay-adda culimmada soomaaliyeed sheekh bashiir axmed salaad kana mid ah mas-uuliyiinta sarsare ee fursad fan ayaa sheegay in kulamada noocan oo kale dalka muhiim ay u yihiin si loo yareeyo shaqa la-aanta baahsan ee ka jirta dalkeena soomaaliya shaqana loogu abuuro dhallinyarada soomaaliyeed kulamadan oo kale aada ugu baahan yahay wuxuu u baahan yahay dadkeena isku keeno dadku inay sheekaystaan buu u baahan yahay dadku inay waxa jira ogaadaan ayuu u baahan yahay dad badan oo aqoon-yahano ah oo ummadda wax ku soo biirin kara ayaa jira oo aan jaaniskii haysan marka in kulankan oo kale la qabto runtii sharafay noo tahay qaar ka mid a dhalinyarada shaqadoonka ah ee ka qayb galay bandhig carweedka job fire oo aan la kulmay ayaa waxay iga warbixiyeen dareenkooda shaqooyinka lasoo bandhigay iyo kalsoonida ay ku qabaan aqoontooda iyo mid shaqsi ahaaneed sida ay ugu soo bixi karaan shaqooyinka lasoo bandhigay cabdirjigo maasanta walaal waxaana magacaygu waa daashir maxamed jaamac waxaan ka qalin jabiyey laba jaamacadood jaamacadda joogkay oan ka bartay maamulka hay-adaha dowladiga iyo jaamacadda greenom aan ka qalin jabiyey kana bartay amniga iyo dhimbaarista dabcan maanta fursaddan aad baan ugu faraxsanahay oo fursatan ay noo qabatay waxay isku keentay shirkadihii iyo haayeen fursadaha jaaniska macnaha haye shaqo iyo ardadii iyo dhallinyaradii soomaaliyeed oo u baahan jaaniska inay ka faa'ido aadaan u mahadsan tahay sheekh waxaan horta aada ugu mahad celinayaa t v-ga qaranka sidoo kale adiga aniga magacayga asulaqa ibraahim raage kana mid ahaa ardayda ka qalinjabisay january jaamacadda horseed international university public administration ah waxaana aada ugu mahad celinayaa qoladan carwadan bandhig carwadeedkan samaysay oo isugu keentay dad badanoo u baahan shaqada iyo dad badanoo shaqaalihii raadinayo feer sameynayaan oo cadaalad ay tahay
wejigii koowaad ee doorashada aqalka hoose ayaa maanta lagu soo gabagabeeyey magaalada baydhabo ee xarunta ku-meel gaarka ee maamulka koonfur galbeed waxaa qadkaa si toosa ugu jira waryaheena ibraahim guule isxaaq oo baydhabo ku sugan ibraahim ii maqashaa bal halkaad inooga sii wada siday u socoto ama lagu soo gabagabeeyey doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka cusub
waa mahadsan tahay magaalada baydhabo xarunta doorkambaay oo ah xarunta ku-meel gaarka ee maamulka koonfur galbeed maanta lagu qabtay doorashada koonfur xildhibaanada baarlamaanka maanta la soo dowlabay guddiga koowaad sida doorashooyinka dadban ee maamulka koonfur galbeed ay sheegeen waxaana la sheegay maanta gebi ahaan lasoo gabagabay wejigii labaad iyadoona wejigii koowaad iyadoo wejigii labaad loo gudbi doono goodhow sida guddiga doorashooyinku ay sheegeen maanta waxaa tartamayay dhowr musharax oo xildhibaanada qofka hoose inay kamid noqdaan doonayay waxaa kamid ah ugu cadcaddaa maxamed macalin yaxye oo xildhibaanada baarlamaanka kamid ahaa iyo sidoo kale ibrahim maxamed aadan ibrahim farduusi oo isna ahaa wasiirka maaliyadda oo ilaa hadda ah oo isna mid kamid ah musharaxiinta wareegaas ay ahaa wareega ugu adkaa oo maanta isi dhaaf waayey wareegii koobaad inkastoo wareegii labaad doorashadaas lasoo gabagabeeyey ugu dambeyntiina maanta waxaa la doortay shan mudane oo kamid noqday xildhibaanada qaranka hoose waxaana kamid ah maxamuud macalin yaxye oo isa helay lix iyo labaatan cod halka fargeti oo ah wasiirka maaliyadda soomaaliya moo helay shan iyo labaatan cod iyo xildhibaan shaacir oo kamid ah xildhibaanada maanta guureystay oo soo baxay iyo ilaa iyo saddex mudane kale oo maanta kamid noqday xildhibaanada qalka hoose ee baarlamaanka koonfur galbeed umaastiri doona guddiga koowaadna saas ayaa lagu soo gabagabeeyey sida guddiga doorashooyinka dadban ee koonfur galbeed ay sheegeen waxaana bilaaban doonaa wejiga labaad maalmaha soo socda haddii waa la eegay
waryahayaga ibraahim guudle isxaaq oo kusugan magaalada baydhaba ee xarunta maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya oo halkaasi inooga soo tabinayay doorashada aqalka hoose oo maanta qaybtii koowaad lagu soo gabagabeeyey wixii warar oo kasoo kordhana wararkayaga dambe ayaad ku dhageysan doontaan ciidamada dowladda ayaa lagu soo waramayaa inay howlgallo ka sameeyeen qaar ka mid ah xaafadaha iyo degmooyinka ku dhow magaalada beledweyne ee xarunta gobolkaasi hiiraan sida uu kusoo waramayo waryahayaga ibraahim maxamed geedi
howlgalladan ayaa waxaa sameeyey ciidamada nabadgelyada waxaana ay ka sameeyeen saacadii lasoo dhaafay gudaha magaalada beledweyne iyo deegaano hoos yimaado magaalada beledweyne xarunta gobolkan hiiraan ujeedada howlgalladan ayaa waxa ay saraakiisha ku sheegeen inay tahay sidii kooxda al-shabaab looga sifeyn lahaa deegaanada hoos yimaado magaalada beledweyne sida gambarlaawe iyo luuq jeelow howlgalkan ayaa waxaa uu imaanayaa xilli habeen ka hor xaafadda buundaweyn oo ka mid ah degmada beledweyne kooxo hubaysan ee dil ugu geysteen laba askari oo ka mid ah ciidamada dowladda ee gobolkan hiiraan xaafaddaas ayaa xalay waxa ay ka mid ahayd howlgallada ciidamadu ay sameeyeen iyadoona waddooyinka lagu arkayey ciidamada nabadgelyada iyadoona dadka xaafaddaasi xalay aysan bannaanka u soo bixin xaafadda buundaweyn ayaa muddo sanad gudihiisa dil loogu geystay askar gaaraysa ilaa toban askari waxaana hadda muuqata in laamaha ammaanka baaritaano ku sameynayaan xaafaddaasi dad gaaraya labaatan ruux ayaa lagu soo qabtay howlgalladii ugu dambeeyey ka dhacay magaalada beledweyne iyo deegaanada hoos yimaado kuwaasi oo baaritaano lagu sameynayo dadka shacabka ee ku dhaqan magaalada beledweyne ayaa soo dhoweeyey howlgalkan iyagoona tilmaamay mid wax ka bedelaya howlaha ammaanka adoona baahan yahay inuu noqdo mid mar walba ciidamadu ay sameeyaan ibraahim maxamed geedi warbaahinta qaranka beledweyne
xaaladda magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ayaa degan iyadoo dhinac kale la sheegaya in magaalada ay ka socdaan dadaalo ku aadan sidii loo dhammayn lahaa colaadda guddoomiyaha degmada gaalkacyo ee gobolka mudug ee dhinaca galmudug cabdirashiid xaashi cartan ayaa haatan qadka si toosa ugu jira mudane guddoomiye ee kusoo dhawow raadiyo muqdisho ee bal faahfaahin naga sii magaalada gaalkacyo iyo xaaladdeeda
bismillahi raxmaani raxiim aad iyo aad baa umahadsan tahay runtii magaalada gaal degmada gaalkacyo ee ka tirsan gobolka mudug aad iyo aad bay hadda arrintiisu waxaa suloon tahay runtii maalmihii lasoo dhaafay waxaa jiray isfarimaamyo udhexeeya labada dhinaca oo ka wada arrimiya laakiin hadda muddadii afar laatanka saac lasoo dhaafay xiisadu aad bay udegan tahay ayadoo halkaasi ay ka anaqaadeyno heshiiskii madaxweyne guuleed iyo madaxweyne gaas ay ay ku gaareen magaalada dubai iyo wadahadaladii baa ka dambeeyey annagoo ka maamul ahaanka galmudug ahaan ka maamulka gobolka ahaan yani waxaan ku dadaalnay inaan nabadaas wadahadalka lagu wada hadlay intaa lagu ballamay inaanan kasoo dhalaalno oo ahayd kaalintii mar walba aan dadaalkeeda muujin jirin waa taa guddoomiye magaalada waxaa ka dhacay dagaalo maalmihii dambe lasoo dhaafay ka socday baa bal ka waran saameyn intee leeg ayuu dagaaladaasi ku reebay magaalada
runtii waa garan kartaa bulsho aada u tira badan oo ku nool deegaanada guud ahaan gobolka gaar ahaan degmada isugu jiray haween iyo caruur iyo dad badan oo ganacsataa iyo iyo intaba iyo waa dadki way kuwada barakaceen maxaa yeelay waxay ahayd meel lagu hirtamayo oo lagu dagaalamayo run ahaantiina isu socodkii iyo ganacsigii iyo waxbarashadii dhamaan guud ahaan marka hore way istaageen aada baana uga xumeyn arrimahaas inay dhacaan muddo dheer baana arrintaasi ka shaqeyneynay inaysan dhicin laakiin dabcan waa nalala garan waayo dadaalkii aan wadnay iyo howlihii aan ku guda jirnay
waxaa la filayaa in maalinta berita wufuud dowladda ka socota ay gaarto magaalada bal arrintaasi ka waran
arrintaasi runtii waa arrinta aan rajeenayno soona dhaweynayno laakiin waxaan ka digaynaa inay noqoto arrimihii hore aan u arki jirnay oo kale maxaa yeelay dhacdooyinka dagaalada ee gobolkan guud ahaan mudug ama gaar ahaan degmada waa wax soona noqday sidaasi lamid a waa sidaan oo kale la isugu yimid heshiiskii meeshuu ku dhamaaday iyo ciddii fulin weysay iyo ciddii ma garanaysaa lo- laga ambaqaadi waayo dabcan in laga bilaabo laga xisaabtamo weye maxaa yeelay wax mar walba in inta laisu yimaado oo wax natiijaa la gaarin waa wax dhibaatada aan diidayno inay hore socotaa
wuxuu ahaa guddoomiyaha degmada gaalkacyo ee xarunta galmudug waa dhanka galmudug ee cabdirashiid xaashi cartan oo ka warramayay xaaladda magaalada gaalkacyo iyo weliba wafdi gaari doono magaaladaasi oo la doonayo in lagu soo afjaro colaadahaasi ka cusboonaaday magaalada muddooyinkii dambena ka soconayay qalab caafimaad oo loogu talagalay isbitaalka magaalada dhuusamareeb ayaa maanta la gaarsiiyey isbitaalkaasi iyadoo ay soo dhiibeen qalabkaasi qurbo joogta deegaankaasi maxamed cabdi maxamed ayaa warbixintaa inoo soo diray qalabkan caafimaad ayaa maanta lagu soo bandhigay isbitaalka degmada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud kaas oo ah qalab baaritaan isla markaana wax weyn ka bedeli doona howlaha caafimaadka ah ee isbitaalku uu u hayo bulshada soomaaliyeed ugu horeyn waxaa ka hadlay munaasabadan qalabka lagu soo bandhigayay doctor cabdiraxmaan cumar beerey oo ah agaasimaha isbitaalka xanaano waxa uuna sharaxaad ka bixiyey qaybaha isbitaalka iyo waxyaabaha ay qabtaan sidoo kalena waxa uu sheegay in qalabkan uu yahay mid loogu talagalay in looga baxo baahiyaha fara badan oo ka jira isbitaalka islamarkaana bulshadu xiliyadii hore ay meelo kala duwan u aadi jireen adeegyada qalabkan lagu qaban doono isbitaalka sidaad idin muuqato qeybihiisa waa farabadanyi oo ka shaqeeya ama la rabo in lasii xoojiyo example qeyb kasoo kale waa qeybta bukaan socodka dhammaanteed qeybtan waa qeybta faranjiista iyadana ah oo wixii dumar ah wixii caruur ah wixii female ama dumar ah iyo hooyo kasta uu reeya qeybaha ay jiifanayaan qeybta hadda aan taagannaha waa qeybta shaqaadka loo qorsheeyey inay noqoto insha allahu tacaala haddaba iyo emergency labadaba haddaba bulshadu ayagabaa iskale deegaanka ayagabaa iskale isbitaalka waa u furan yahay mar waliba goboldhiga maanta la sameeyeyna waxaa loo sameeyey in community-ga aan u gudbino wax walba oo isbitaal kusoo kordho inay ayaga leeyihiin inaan u samayno wacyigelin faa'iidaystaan qalabkan waa qalab dadkii anfacayo community-ga waxyaaba badanna maanta haddii aan khatiir nahayna inaan go-aan gaarnana naga caawin lahaa oo aan haysanin markii hore oo aan u diri jirnay muqdisho iyo gudaceel qalabkaasi alla mahad kale ciddii keentay iyo qalabkaasi wuxuu yahay dhinaca kale maxamuud bare oo ah uqaybsanaha dhinaca caafimaadka hay-adda i r c ayaa waxa uu sharaxaad ka bixiyey noocyada kala duwan ee qalabkan uu ka kooban yahay iyo waxyaabaha looga faa'iidaysan doono laba mashiin waaweyn oo xamar iyo meelo kale maaragtay dadka lagu aadi jiray oo loogu diri jiray markii la rabo labadaas mashiin waxay kala yihiin mashiin la yidhaha c b c mashiinka c b c-ga wuxuu baarayaa dhiigaga dhiigga cascas iyo midka maxaa la yidhahdaa cag labadaba waa baaraya wuxuu baarayaa qofka h b giisa sida saxda u sheegayaa mashiinka labaad waxaa la yidhaahdaa biochemistry mashiinka labaad biochemistryga wuxuu samaynaa wuxuu baaraa dadka beerkuu baaraa beerka wuxuu ka baaraa cagaarshooga qofkan nuuca uu yahay cagaarshooga maxaa la yidhaahdaa beerka qofka beerkiisa ma shaqaynaa maxaa ka qaldan sidii la rabu u shaqaynaa qalabkan ayaa waxaa soo dhiibay dadka qurba joogta ah ee kasoo jeeda deegaanka kuwaas oo ugu talagalay inuu kaalin ka qaato howlaha caafimaadka ee ka soconaya degmada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud maxamed deeq cabdi maxamed raadiyo muqdisho dhuusamareeb
dhegeystayaal halkaasi aada war kala socotaan waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya haddii aan halkaas ugu gudubno akhbaaraadka gudaha iminkana akhbaaraadka dibadda
madaxweynaha maraykanka obama ayaa waxa uu ku casuumay madaxweynaha cusub ee haatan la doortay aqalka looga arrimiyo dalkaasi maraykanka madaxweynaha xilka kasii degaya ee dalka maraykanka barack obama ayaa jeediyey khudbada aada ku saabsan guusha donald trump waxaana uu sheegay in madaxweynaha uu yahay madaxweynihii afartan iyo shanaad ee soo mara dalkaasi maraykanka isagoona ku yimid doorasho taariikhi ah iyo maalinimadii talaadada ahayd ka dhacday dalkaasi maraykanka obama ayaa sheegay in uu garab taagnaan doono madaxweynaha haatan talada la wareegaya isagoona obama sheegay in ay sii socon doonto howlaha la doonayo in maraykanku ay ku horumariyaan dalkooda isagoo uu garab taagan yahay madaxweyne ku-xigeenka john biden oo uu sheegay in uu qadka telefoonka uga hambaliyey donald trump waxaana uu sheegay in ay in uu ku casuumay maanta ah aqalka cad ee maraykanka si ay uga uga wada hadlaan howlaha ku saabsan xilwareejinta maadaama xilwareejintu ay qaadato muddo toddobaatan maalmood kadib doorashada madaxtinimada dalkaasi maraykanka muddo siddeed sana ah ka hor ayaan xilka kala wareegay ayuu yidhi madaxweyne bush oo farqi ku saabsan khilaaf inoo dhexeeyey waxaana uu sheegay inuusan saameyn ku yeelan khilaafkaasi u dhexeeyey madaxweyne bush iyo weliba obama maadaama xilwareejintu ay tahay ayuu yidhi mid waajib ah waa sida uu sheegay madaxweyne obama waxaana sidaasi oo kaleeto aan xilka doonayaa buu yidhi inaan ku wareejiyo madaxweynaha haatan talada la wareegaya trump waxaana sidoo kale obama uu sheegay in uu si taas la mid ah u hambaliyeeyey hillary clinton oo ahayd musharaxii laga guulaystay isagoo hadalkiisa sii wata madaxweyne obama ayuu sheegay in hillary clinton ay tahay tartankeeda iyo weliba magaceeduba u taagan yahay xisbiga jamhuuriga waxaana uu intaasi ku daray in uu tartankani yahay mid gabdhaha dalkaasi maraykanka ka dhigi doona inay u tartamaan xilka ugu sarreeya dalkaasi maraykanka sidoo kaleeto waxa uu sheegay in hillary clinton ay u hurtay nolosheeda inta badan shaqada dalka ayuu yidhi obama isagoo ku ammaanaya hillary clinton howlihii ay usoo qabatay dowladda maraykanka labaatanka janaayo sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka ayaa lagu wadaa in trump uu la wareego xilka madaxtinimada dalkaasi marayka maraykanka guud ahaan waa inaga inahaa warkii oo aad kala socoteen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya anigoo nicimo cabdisiciid shiine ayaa idinla socodsiinaya iyo weliba saaxiibkeena nuur siciid tahliil guud ahaanteen asxaabtii nagala qayb gashay ee gobolada ku sugneyd inagoo dhan waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo ammaanaada